aqoon isweydaarsiga ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dadka kasoo qayb galana waxay u badnaayeen xubno ka kala socday wasaaradaha dowladda soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka inta badan waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid a arrimaha qoseeya nolosha bulshada soomaaliyeed iyo waxyaabaha loo baahan yahay in sannadaha soo socda la qorsheeyo si looga jawaabo baahiyaha bulshadu ay qabaan islamarkaana adeega dowladnimada aada loogu ballaariyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed shireex ayaa ka hadlay munaasabadan iyo sidoo kale waxyaabaha lasoo bandhigay waxaana uu sheegay ka wasaarad ahaan in ay ka go-an tahay in sidii loogu talagalay loo fuliyo tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha
contributionka ama ka qayb qaadashada hay-adaha dawliga siday u leeyihiin kuwaasoo ku leh mid walbaahi rool cad uu ka ciyaaray innaga ka wasaarad ahaan mar walbaahi waxaan ku dadaalaynaa in uu guulaysto mashruuca dawladda wasaaraddu mar walbaa waxay xoogga saaraysaa soo gaabinayaa marka in mashruucani uu taabagalo taabagelintiisuna waxaa asal u ah wada shaqayn innaga naga war jirta hoolkan shalay markaan joogay oo madaxda ay noo soo furaysay wasiirka qorshaynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha mudane xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beerabean oo ka sheegaya waxay ahayd wasaaraddu hawsheeda waxay tahay isku duwidda howlaha laakiin wasaarad walbaahi hawsha ay leedahay mandateka ay leedahay iyadaa soo gudbinaysa iyadaa qorshaha ku daraysa iyadaa mar walbaa soo iqtiraacaysa maskaxdiinna yaa laga soo tuujinayaa waxaa la raba in la qabto shanta sano ee soo socota munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xidhiidha dhinacyada kala duwan ee loo baahan yahay in adeegyada bulshada ay u baahan tahay laga ballaariyo waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mida biyaha iyo sidoo kale dhallinyarada iyo isboortiga iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah aasaaska nolosha bulshada soomaaliyeed xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya kamaal guutaale ayaa soo xiray aqoon isweydaarsigaasi ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha waxa uu soo bandhigay doodihii halkaasi lagu soo bandhigay muhiimadda ay lahaayeen isagoo sheegay in inta badan diiradda la saaro waxyaabaha lagama maarmaanka ah waxa uu sidoo kale sheegay si qorshooyinkan ay u hirgalaan in la tashiyada la ballaariyo oo ay qayb ka noqdaan maamul goboleedyada dalka waxaan xasuustaa labada kun iyo koob iyo tobankii in hay-ad hay-adaha ka mida ay timid markii abaartu ay dhacday kadib ay tidhi lix boqol oo ceel ayaan soomaaliya ugu deeqnay ma rabno khaladaad aan soo samayno inaan dib u samayno ma rabno mushkiladda ma ceel la qoday keliya mase sida ay samayso hay-adaha ajnabiga qaarkood ma biyo dhaaminba ani waxaan qabaa mushkiladda inaan inaan fahmno aniga doodda waxaa ugu muhiimsan oo ay tahay inaan ambaarno koostiga ceelka lagu qodayo haddaan inaa saddex boqolaan qodaynaa saddex boqoloo kale shan min shan boqolaan qodaynaa laakiin koosti uu yahay boqol iyo konton kun dollar laba boqol oo kun dollar sideen maxaa la ma ma samayn karnaa koostiga ceel qodista ma yaray karnaa soddon kun oo dollar ma ka dhigi karnaa shan iyo labaatan kun oo dollar ma ka dhigi karnaa wax affordable ma ka dhigi karnaa yacni waxaan rabaa su-aalo transformational inaan isweydiinno oon isweydiin keliya numbers keliya intaas aan qodno intaas aan qodno intaas aan qodno intaas runtii waa waxyaalihii n d b da aan uga soo tagnay oo ahaa in ay hay-adaha ay prioritieskeenna ay hay-adaha kale advantage ka qaataan dhahaan soomaaliya waxaan waxyaalo abstractive ah inaan maskaxda daalno marka waxaan rabaa in meeshan aan very critical ka noqonno waxa aan samaynayno inay yihiin maxaan samayn karnaa maxaan gaarsiin karnaa sanadihii ugu dambeeyey arrimaha la xiriira adeega dowladnimada ay bulshada u baahan yihiin ayay wasaaradaha qaar fulinayeen waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya hadda ay qorsheynaysaa sida ka muuqatay aqoon isweydaarsigan in adeegyadaasi ay noqdaan kuwo ballaaran oo si fudud shacabka ay ku wada heli karaan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho